أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamigaal andalusaa ka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ugu baaqay dowladda shiicada iiraan inay isdhiibtaa xilli weli uu furmilayahay kulanka wadahadallada labada dhinac ee bakistaan howlgalla lalabeegsi cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada baay madaxa maamulka gaalaraaca ee puntland ayaa digriin culus u diray askar iyo saraakiil uu ku eedeeyey inay soo abaabushay kooxda ridada soomaaliya xiisad colaadeed oo u dhexaysa soomaalida iyo kenyaanka ayaa ka taagan mid ka mid a ismaamullada dalkaas kataab al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta shanaad muuqaalo lagu soo bandhigaya howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta uu ka wada wilayaadka islaamiga xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jibisay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilasaamiga ee baay sidoo kale warkeena subax waxaa ku maqli doontaan qaybta afraad warbixinno ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waa subaxnimo khamiisa taariikhna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ugu baaqay dowladda shiicada iiraan inay isdhiibta xilli weli uu furmilayahay kulanka wadahadallada labada dhinac ee dalka baakistaan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuushiba madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka gaal donald trump ayaa iiraan ugu baaqay inay isdhiibto isagoo sheegay in militari ahaan looga adkaaday maraakiibteediina baddu liqday islamarkaana si ba'an loo burburiyey ciidamadeedii cirka halka teheraan ay ku hanjabtay fal militari oo aan horey loo arag oo ay sheegtay inay kaga jawaabayso burcad badeednimada maraykanka trump wuxuu sheegay in dhaqaalaha iiraan uu burburayo lacagteeduna ay qiimo la-aan tahay wuxuuna ammaanay go'doominta badda ee dekadaha iiraan wuxuu intaa ku daray in cidna aysan ku dhiiran doonin inay jebiso go'doomintaasi sidoo kale trump wuxuu caddeeyey inaan wax heshiis ah lala geli doonin iiraan ilaa ay oggolaato inaysan yeelan hub nucleer ah isagoo tilmaamay in maamulkiisi uu wadahadallo khadka telefoonka ah la leeyahay teheraan islamarkaana uu doorbidayo wadahadallo toos ah dhanka kale wargeyska the wall street journal ayaa sheegay in maamulka trump uu doonayo inuu dalalka adduunka ku booriyo inay ku biiraan isbahaysi caalami ah oo cusub kaasoo uu tilmaamay inuu suurtogal ka dhigi karo in maraakiibtu ay dhex maraan marinbiyoodka hormuus wargeysku wuxuu soo xigtay warqad gudaha ah oo ka timid wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo loo diray safaaradaha ay ku leedahay dalalka caalamka taasoo muujinaysa in dadaalada lagu dhisayo isbahaysigani ay wateen magaca dhisidda xorriyadda maraakiibta badda dhanka kale telefishinka iiraan ee bress t v ayaa soo xigtay ilo amni oo sheegay in sii socoshada burcadbadeednimada maraykanka si dhow looga jawaabi doono tallaabo militari oo aan horey loo arag ilwareedkan amni ayaa intaasi ku daray in ciidamada qalabka sida ee iiraan ay aaminsan yihiin in dulqaadku xad leeyahay ayna lama horaan tahay jawaab adag haddii washington ay sii wado go'doominta badeed ee ay ku hayso marinka hormuus dib u dhigista jawaabta militari ee teheraan ay ka bixiso ficilada washington ayaa lagu micineeyey in loogu gol leeyahay sidii fursad loo siin lahaa diblomaasiyadda iyo in caqliyadda maraykanku ay shaqayso oo uu aqbalo shuruudaha iiraan iiraan waxay ku doodaysaa inay uga adkaysi badan tahay maraykanka cunqabataynta iyo weliba go'doominta dhaqaale maadaama ayay tiri khibrad dheer aanu u leenahay sida looga dabaasho cunqabataynta xuduudahayaga dhuleedna ay yihiin kuwa aad u ballaaran bress t v waxaa kale oo carabka ku dhuftay in isbahaysiga maraykanka iyo yuhuuddu ay dagaal bilaabeen siddeed iyo labaatankii februaayo balse hadda maraykanka uu raadinayo waddo uu kaga baxo colaadaasi kadib markii uu khasaare kala kulmay goobaha dagaalka iyo miisaska wadahadallada waxaa kale uu sheegay bress t v in maraykanka uu hadda raadinayo waddo uu kaga baxo dagaalka kadib khasaa'ir baaxad leh oo soo gaaray islamarkaana uu bakistaan ka wado wadahadallo qarsoodi ah si loo soo celiyo gorgortanka warbaahinta maraykanka ee c n n ayaa dhankeeda soo xigatay ilowareed sheegayaa in dhexdhexaadayaasha bakistan ay filayaan soo jeedin nabadeed oo wax laga bedelay oo ka timaada dhinaca iiraan kadib markii trump uu diiday soo jeedin hore donald trump ayaa wadahadallo u muuqda kuwo waanwaan ah talaadadii ka yeeshay talaadadii ka yeeshay sidii loo yareyn lahaa saamaynta xiraada badeed oo maraykanku muddo bilo ah ku hayo dekedaha iiraan isagoo sidoo kalena ku booriyey tehraan inay gaarto heshiis sida ay ku warantay royters sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in trump uu la kulmay shirkadaha shidaalka si looga hadlo tallaabooyina lagu xakamaynayo saameynta suuqyada shidaalka caalamiga ah islamarkaana loo sii wadi karo xayraadda haddii loo baahdo wadahadalladan ayaa yimid markay istaageen dadaaladii xalinta khilaafaadka taasoo keentay in maraykanka uu isku dayo inuu cadaadis saaro dhoofinta shidaalka iiraan isagoo adeegsanaya xanimaad badeed si loogu qasbo inay dib u furto marinbiyoodka hormuus qiimaha shidaalka ayaa si weyn kor ugu kacay iyadoo suuqyada saliidda ceyrin uu gaaray heerkii ugu sarreeyey muddo bilah taasoo muujinaysa cabsi laga qabo xayraad dheer dagaalka ayaa sidoo kale maraykanka kaga baxday dhaqaale gaaraya labaatan iyo shan bilyan ilaa hadda sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan bentagonka afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil bakaaya ayaa sheegay in iiraan ay ku wargelisay dalalka khaliijka in haddii ay rabaan inay dib u helaan kalsoonida tehraan ay khasab ku tahay inay bixiyaan magdhowga khasaaraha dagaalka maadaama qaar ka mid ah dalalkaasi ay taageero buuxda siiyeen maraykanka iyo yuhuudda wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in amar ay ku bixiyeen in dhulka lala simo oo la burburiyo dhammaan kaabayaasha ku yaalla waxa uu ku sheegay aagaga amniga ee koonfurta lubnaan ilaa khadka jaalaha ah oo ah deegaano ballaaran oo ay damacsan yihiin inay la wareegaan jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiban howlgalla lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri uu magaalada baydhaba ka degan yahay sargaal murtad ah oo ka tirsan saraakiisha maleeshiyaadka ridada kaasoo lagu magacaabo sandheera waxaana jira khasaare soo gaaray qaar ka mid a ilaaladiisa sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka awdiila oo ah deegaan hoostaga magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay laisku adeegsaday hubkan idiisa kala duwan madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee puntland ayaa digniin culus u diray askar iyo siyaasiyiin uu ku eedeeyey inay soo abaabushay kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeen cabdiqani maxmed hogaamiyaha maamulka ashadalla dirirka ee isku magacaabay puntland murtad siciida cabdulaahi deni ayaa mar kale ka hadlay khilaafka kala dhexeeya kooxda ridada soomaaliya isagoo askar iyo saraakiil kula hadlayay deegaanka carmo ee gobolka bari ayuu ka hadlay guux maalmahan ka dhex jiray madaxda maamulka puntland oo ahaa in xasan gurguurta uu ciidamo ka aruursaday xaafado ka tirsan magaalada boosaaso deni ayaa cagajugleen toos ah u diray saraakiisha maamulkiisa isagoo aadaan culus kala hordhacay kooxda ridada soomaaliya abastaliya ha noqoto ama ani ha noqoto ama yadin ka hoosaysa ha noqotee inaydin fulin baan halka rabaa inaan iga sheego dhaqankan ciidanka laga baabaasay ee magacyada loola baxay ee siyaasadaha iyo isteydyada loogu duulaayo oo dalka lagu duminayo waxaan rabaa arrimahaas in laga waajibo dowladda sheeganaysa dowlad federaala inay tahay oo tahriibta ka shaqaysa oo maalin walba wiil laabtoob la wareegaya laleeyahay reer hebelku waxaa la yidhaahdaa ciidan ka qoraaya war waxaas miyaa dowladnimaa horta waxaas miyaa dowladnimaa runtii dowladnimadii waa la caayay waana la xidibay fariintaan u diraayo waxa weeye ama adigoo dhaqana xamar ka soo qaado sidii wiilashaa sheegaayeen ama adigoo halka ku faylgaroobay askarta intii xumaatay la meelaha aaday oo leeyahay xaggaa layga soo qarmaynaya maxaa tahay qaranka aad raadinaysa qaranduris baaba tahay nin nin rabo inuu si sharci darra a ku shaqaysto ma qaranku ka shaqeeya warar horey u soo baxay ayaa sheegayay in kooxda ridadu ay magaalada boosaaso ka abaabushay maleeshiyaad ay ku waajahdo maamulka isku magacaabay somalilan jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani xiisad colaadeed oo u dhexaysa soomaalida iyo kenyaanka ayaa ka taagan mid ka mid ah ismaamulada dalkaas walaalkeen marwaan moxamed warbixintaasi inoo faahfaahinayo xiisad dagaala u dhexaysa soomaalida iyo mid ka mid ah qowmiyadaha dagadalka kenya ayaa ka taagan deegaano ka tirsan ismaamulka kituuye halkaas oo laga soo calaamadeeyey isku dhacyo hubaysan oo dad ku leedeenna shalay waxaa gebi ahaanba joogsaday gaadiidkii basaska ee sida maalinlaha ah uga bixi jiray nairobi iyo magaalooyin kale kuwaasoo aadi jiray magaalada gaarisa ee dhulka n f d markii basas ay saarnaayeen dad soomaaliyeed lagu weeraray ismaamulka kituuye shirkadaha basaska ayaa diiday inay u safraan gaarisa iyagoo sheegay in xaaladda waddada ay tahay mid halis ah intay ka hagaagaysana shaqada ka falin doonaan dadka soomaalida ah ee tegay xafiisyada tigidhada laga jarto ee xaafadda isliya ayaa dib loo celiyey loona sheegay inuusan jirin wax safar ah oo gaaris aadi karaa xiisadu colaadeed ee u dhexaysa soomaalida iyo kuwa kenyaanka ayaa si gaar ah uga taagan inta u dhexaysa magaalooyinka muwingi iyo ninguuniya halkaasoo ay degaan qoomiyadda lagu magacaabo mukaambada xiisadan ayaa ka bilaabatay kooxa hubaysan oo ka soo jeeda mukaambada oo si bareer ah u dilaya xoolodhaqato soomaaliyeed waxaan dhacdadaas xigay dil kale oo ka dhacay tuulada tasikuuro kaasi oo loo geystay toddoba qof oo kasoo jeeda qowmiyadda mukaambada booliska kenya ayaana weerarka ku tilmaamay mid aargoosi ah oo ay ula jeedaan inay soomaali ka dambeysay wixii labadaas dhacdo ee weerarka ah ka dambeeyey xaaladda waddada aadka u mashquulka badan ee isku xirtay nairobi iyo gaarisa ayaa noqotay mid halis ah oo lagu weeraro soomaalida safarka ah maalin ka hor gaadiida nooca kuwa baska ah oo ay ku safrayeen soomaalida ayaa dhagaxaan lagu weeraray dad cayraysan oo deegaanka ah ayaana weerarkaasi ka dambeeyey goobjooga ka mid ah dadka weerarka la kulmay ayaa ka warbixiyey xaaladda ay la kulmeen wallow markii dambe laga wareejiyey aagay colaadu ka taagneed si nabad ahna ku gaareen magaalada gaariso oo ay ku sii jeedeen weyne meeshan aan joogno waxaa weeyaan nguni police station nguni police station waxaan imaannay muddo meelaha saytu markay ahayd tobanka saac ilaa iyo koob iyo tobankaan imaannay waxaana u imaannay ammaandarre ka dhacday dhinaca saytow ukasi waxaan ka soo safarnay nairobi gaariyihii waaweynaa basaskii iyo gaaryaha braifatka o dhan oo wada socdaan looridii ayaa meeshanaytow khalalase ka dhacday maxaa la dhahaa ukasi baskii jikoja meeshaasaytow markuu galay annaga waan ka yar dambaynay markuu galay ayaa baskii lasoo riiqay baskii markii lasoo riiqay waxaan u soo cararnay oon badbaado ku soo raadsanay munguni police station munguni aan joognaa had sidan aan ka soo hadlahaynaa tobanka saac saan u imaanay ilaa iyo hadda waan joognaa ka galabihii ilaa iyo intuu qoraxda ay soo jeeday mana lagu soo weerarin laakiin maqhribka markaan tukanay kadib ayaa nagu bilna lagu soo weeraray markiina lagu soo weeraray dalbanahaynaa meeshanaan ku cakirannahay waan xirxirannahay waxaan u baahannahay ammaankeenna ma hubno meeshaan joogno waxaa weeyaan nguni police station basaskii oo dhan gaarihii oo dhan waa kuwan isdaba garab tuuran waad ku qaban kartiin waad arki kartiin waxaan codsanaynaa badbaado ilaahay unbaa hayaa laakiin in nala soo gaaro nalaga dhex bixiyo meeshanaytaan ka cabsanaynaa shalay waxaa xirnaa goobaha ganacsiga ee soomaalidu ku leeyihiin magaalo lagu magacaabo muwingi markii dambe shacab caliisan oo dadka deegaanka ah ayaa xoog u galay ganacsiyada xiran kadibna jabsadeen iyagoo wixii agabyo ahaa ay yiilayna boobay sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dukaamo ganacsi oo la jabsaday iyo badeecooyinkii ku jiray oo lala cararayo waxaana weli taagan oo faraha ka baxday xiisadda colaadeed ee u dhexaysa soomaalida iyo dadka kenyaanka ah jasaaka allaahu kheyran walaalka marwan kataab al ikhbaariye ayaa baahisay qaybta shanaad muuqaalo lagu soo bandhigaya howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wada wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeena yaasir moxamed saacadihii lasoo dhaafay ayuu kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariyaha baahiyey qaybta shanaad muuqaalo taxana ah oo lagu soo bandhigayo gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyaan abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub ayaa lagu soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey deegaana ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana muuqaalka lagu arkayaa raashinka noocyadiisa kala duwan oo ay ka faa'iidaysanayaan dadka tabaalaysan ee ay abaaruhu saameeyaan muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta oo ka warbixinaya deeqda uu soo gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
bismillaah anigoo ah magaceyda deeqa cabdifani waxaan ka imaaday tuulada guriiri maasha allah walaalaheen mujaahidiinta maanta ayna siiyeen raashiin oo dhan labo caag saliid ah loor oo bur ah loor sokor ah loor bariis ah maasha allah mujaahidiinta meel walbay joogaan waxaan u rajaynaynaa guul gaaladana alaha jabiyo
waxaan joognaa degmada kurtunwaarey oo aan u joogno in aan maanta raashin ka qaybinno guddiga gurmadka abaaraha xarakatu shabaab mujaahidiin waxay waddaa biyodhaaminay waddaa walaayadko dhanay ka waddaa walaayadko dhan raashin qaybinay ka waddaa dagaalna way ku jirtaa waa ogtihiin gacanna gaaladay kula dagaalamaysaa gacanna waxay ugu naxariisaysaa dadkeeda laciifka ah marka waxaan leennahay ilaahay miisaankeeda xasanaadka ha u saaro cadowga gaalada aan allaha jebiyo
walaayada hunguri na siisay wax oo bur bariid baasto sokor walaayadaa isiisi waxaan ugu do-aynaa addanyi iyo aqaraba alla ma dhaba waxay dhibaayena kobta hoostoodaan gelinay degmada kurtuwaari maanta waxaa ku jira walaaga islaamka ah, barwaaqa bixin haysa bariis bur sokor saliid intaasay bixin haysaa waxaan ugu ducaynaa ilaahay inay guul sii guul iyo gacan kor haysa ilaahay sii intaasaan ugu ducaynaynaa alxamdulilah ilaahay mahadle raashina qaadooyn bariisa qaadooyn bura qaadooyn siiro qaadani alxamdulilah maasha allah guul allaha sii haa guul iyaan ku tuugan guul
madasha kor allah ka weelo adaawo allah jebiyo ilaahay jebiyi kor un muslim le ana alxamdu alshukru muslimiinta ilaahay madasha kor ka weela irsaagtamana siiyan ilaahay irsaagtiyo miyaraay
muuqaalkan cusub uu baahiyey kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariyah ayaa waxaa ka horreeyey muuqaallo hore oo lagu soo bandhigay gurmad isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin kaasoo uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jibisay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilasaamiga ee baay walaalkeen bashiir muxudiin aw eeman warbixintaasi inoo faahfaahinayo akhriska iyo qoraalka waa furaha guusha waxbarashada carruurta haddii si wanaagsan xil la isaga saaro mashruucan waxay daa'yartu helayaan fahan adag oo ay mustaqbalka ku tiirsanaan karaan iyadoo taa laga duulayo ayuu juhdi iyo dadaal geliyey maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay badbaadinta jiilka soo koraya si ay u helaan bilow fiican oo xagga waxbarashada ah inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan waxaa ka furan tobanaan mu'asasada alqalam ah taas oo keliya diiradda saarta in carruurta ay ku bartaan akhriska iyo qoraalka dhowaan waxaan ka qayb galay xaflad iskudabaridkeedu uu lahaa maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay kana dhicisay masjidka jaamaca ee deegaanka yaaq baraawe taas oo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xafladdan oo ahayd mid shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday ka qalijebisay akhriska iyo qoraalka oo tiradoodu ahayd soddon arday kuwaas oo ka baxay faraca mu'asasada alqalam ee deegaanka yaaq baraawe muddo siddeed bilood ahna wax baranayey ardayda alqalam ee shahaadooyinka lagu guddoonsiinayey ayaa da'dooda ay u dhexaysay shan sano ilaa iyo toddoba sano jir waxaana ay soo bandhigeen qayb ka mid a waxyaabihii ay barteen أحكام النون الساكنة والتنوين معا الفرشاء الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء إظهاره فكسمها لي شاء الهمزة والهاء والعين والهاء والغين والخاء لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم marka laga soo tago bandhigan cajiibka ah ee ardayda ka aflaxay xarunta mu'asasada alqalam sidoo kale waalidiinta ayaa ardaydan su'aalo kedisa weydiinayey iyadoo qaar ardayda meesha looga soo saaro qur-aanka kariimka goobta ku akhrinayey suldaan aadan deerow suldaanka guud ee beesha dabarre islamarkaana ka qayb galay xafladda ka dhacda deegaanka yaaq baraawe ayaa bogaadiyey dadaalka maktabka dacwada uu ku bixiyey jiilka soo koraya alxamdulilah walaayada gobolka iyadoo aan dadaashi iyo muxaafadadaba meena ka dadaaleenaa cilmahakaynaga maqanuhi iyo macallimiintaynaga maqanuhi nuusheenin maasha allah ilaahya ka mahadsan marka meeliinaa reer yaaq baraaway arag heeshtan yaalkiiyo maalin hore lisheeni siddeed bilood oo rugogan na mumbaahan gee farbar mumbaahan akhris mumbaahan kitaabka meeshi sifidana se kala baxan oo se akhrisadan meeshi sifidana walse oo qoradan se lugu weera macalimiinka macalinka suu weerlay moogay fartaas intii la qubada musluun jijiida ilaahay ka mahadsan marka lan walba oo reer yaaq baraawa agya kadaysho fayle meeshay taale in kadayitaan oo meel loon baahan yaha owleeddii dugsiyada la sheenna ugu dambeenna waxaa madasha looga dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday ardayda iyadoona shahaadooyin goobta lagu guddoonsiiyey ardayga koowaad oo hasurmaamay waa ahaa axmed maxamed yariisow hasurmoy insha allah meeshaanay mumtaaz mayka guulaysaday shahaadadiisa iyo jaa'iso laga talgalay oo intan gajarta abubakar macalim yarow keerow أسامة محمد يريسو سعيد شيخ محمد شيخ حسنو alqalam ayaa noqotay mu'asase najaxday oo wax badan ka beddeshay hababkii kol hore carruurta lagu barayay akhriska iyo qoraalka waxaana taas ay hadda fududaysay in ardaygu uu wakhti kooban ku dhammeeyo qur-aanka kariimka oo dhan jasaaka allaahu khayran walaalka waaman dhegeystayaal iminkana waxaa kusoo dhawaataan xalqadii afraad warbixino aan ugu magac darnay taxanahaasoo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waa kan walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani oo deegaanadaasi booqasha ku tegey deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga ah ay hiiraan waxa uu ka mid yahay deegaanada dhaca galbeedka wilaayada waa deegaan ay ka furan yihiin xafiisyadii looga arriminayay magaalada jalalaqsi oo haatan ku jirta gacanta maleeshiyaadka macatableyda jabuuti ee hiil gaalo iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo taabacsan kooxda dabadhilifka ee fadhigeedu yahay villa soomaaliya intii lagu guda jiray xamladii salibiga ahayd ee maraykanka iyo dabadhilifyadiisa murtadiinta deegaankan waxa uu la kulmay weeraro laga soo abaabulay saldhigga ciidamada maraykanka ku leeyihiin gudaha garoonka diyaaradaha balidogle iyo degmada jalalaqsi kuwaas oo dad lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay halka sidoo kale cadowga uu deegaanka ka geystay boob barakicin kufsi iyo burburinta hantida muguuraanka ah ee kaabayaasha nolosha deegaanka iyo hantida khaaska loo leeyahay intuba maleeshiyaad bayhof ah oo isugu jiray rag iyo dumar oo sida la ii sheegay watay mootooyin ay ku rartaan hantida muslimiinta xagga hawadana ay ka taageerayeen diyaaradaha daroonka ee dowladda salibiyadda ah ee maraykanka ayaa duqeeyey dhismooyin isugu jiray xaafado gaar loo leeyahay iyo kuwo lagu qabanaya danta guud sida cisbitalka magaalada xafiisyadii maamulka iyo saldhiggii deegaanka safarkayga aan ku tagay deegaanka waxyaabahaas aan idiin sheegay oo dhammaan indhahayga ayaan ku soo arkay su-aashuse waxa ay tahay dagaalka ay cadowga soo qaadeen ma wuxuu ahaa mid ay waddanka kaga sifaynayeen ciidamada mujaahidiinta ee al-shabaab ee ka dagaalamaya bariga afrika mise wuxuu ahaa howlgalka mid lagu ugaarsanaya bulshada muslimiinta ee isku maamulaysa ku dhaqanka shareecada islaamka dhegaystow adiguba waad isweydiin kartaa su-aashaas ugu horeyn waxaan booqday xarumaha maamulka iyo saldhigga deegaanka halkaas oo ilaa hadda uu ka muuqdo burbur xoogan inkastoo uu jiro dadaalo aad u fiican oo isku tashi bulsho ah oo ay mar kale dadka deegaanka dib u dhis ugu sameeyeen xarumaha qaar sida xafiisyadii maamulka iyo saldhigga oo laga dhigay dhismo dhagax ah waxyaabaha aadka iiga yaabiyey ayaa noqday markii aan booqday gudaha xarunta cadowga waxa ay dabqabad siiyeen dhismihii maamulka ee markii horeba uu ugu shaqayn jiray bulsho weynta deegaanka goobta hadda aan taaganahay ayaa ah barxad aad moodo in aan weligeed waxba laga dhisin oo halkan waxaa ku yeelay ilaa iyo toddoba qol oo uu maamulka ugu shaqayn jiray dadweynaha deegaanka waxaa durbadiiba iisoo baxday inay jirtay cadaawad fog oo gaamurtay oo islaam nacayb ah oo uu cadowgu kusoo talagalay inuu ku ciribtiro muslimiinta kuna curyaamiyo bulshada deegaanka si aan dhacdadaas wax badan uga ogaado nabadoon sheekh cali oo ka mid ah odayaasha deegaanka iyo qabiilada degta deegaanka ayaa iiga waramaya waxaa ka dhacay xarumaha maamulka ah ee loogu adeegay bulshada waxaa guud ahaan sidaad u jeedaan burburku meesha uu ka dhacay waxaa noo geystay gaalo magaalada oo maraykanka niman ay soo dirsatay oo ma aragtay iida ka hoos shaqeeya ayaa naga gubi guriga hadda aan joogno degmada niman la yiraahda bangaraaf ayaa naga gubi sababahay u gubeenna waxaa waaye islaamka naciibkiisa inuu ma aragti dadka muslimiinta ay burburiyaan oo ma aragti diinta islaamka ay dabar jiraan intaas unbay doonayeen dana kaloo ay leeyihiin ma jaro
xagee laga gubay
meesha hadda aan taaganahay waxaa laga gubay toddoba qol iyo hool weyn oo la fadhiisan jiray barxadda aan taaganahay ilaahay fadligiis gubidii gubeen cag uma dhigin awalkuwaas waxay ahaayeen dhisay ahaayeen haddana dhismada tan ood arkayso dhagaxaanan dhisanay ilaahay fadligiis dhibaatadii noo geysteen waa kasoo kabanay insha allahu tacaala iganadhismo qurxono midii naga gubeen ka bedelan ayaan samaysanay ilaahay fadligiis khayr fara badan ayaan behelnay dhibaatadii noo geysteen ilaahay ayaa khayr noogu bedelay dhismadan hantaindhahaad ay haayaan oo wanaaga badan leh ayaan dhisanay sidoo kale goobaha cadowga burburinta u geysteen waxaa ka mid ah cisbitalkii magaalada ee lagu dabiibaya bukaanada deegaanka aniga iyo qaar ka mida nabadoonnada waxaan dhex istaagnay qolalkii cisbitalka ee bukaanada la jiifin jiray iyo kuwii kale ee dhakhaatiirtu ku shaqaynayeen waxaa keliya haatan ka shaqaynaya laba qol oo ka kooban dhismayaal cariish ah halka haddii ay bukaano badan yimaadaanna ay bukaanada jiiftaan geedo ku dhex yaalla cisbitalka gudihiisa wallaahi arrin oo layaab leh oo lama filaan ahaan ugu dhacday isbitaalkan ee waxaasuu ahaay laba iyo toban qolo u ahaay oo qaar istoor eh iyo qaar daawooyin eh iyo lama hool oo waaweyn oo ragga iyo haweenka kale ah habeen madow oo cadowna soo galay oo naga burburiy oo miinooyinku wada xiray hoolalkii iyo macmishii daawada oo daawada noo taallay naf iyo maal haddaani nafba naftaama nooga fakatay wixii maal lahay oo daawooyin ahay ama haddaani dhismo ahay miinooyinu noo wada xiro saa nooga burburi haddaani wax oo lalayaab le waaye oo lama qoloo fakatay oo jiingad ah oo hadda dadka ninkii ugu daran aan haynaa haddaan sidii oo hadda roobka doo yimaado kalo dadkii bukaanka ahay meel oo aan ku daaweyno ma hayno waa naga waa naga maqan tahay cisbitalka markiisii hore yaa dhisay annagaa dhisnay shicibkaa dhisay oo deegaankaa dhisay bulshada iyagaa dhistay bulshadu igaa dhistay awalkeedii bulshadii dhisatay maanta ma joogaan waa joogaan laakiin dadka qaarkoodna ilaa dad qurbaha jaray waxaasaan u qaylisanay oo nala dhistay hadda waxna waa joogaan waxna waa maqan yihiin dadka laakiin abaara iyo waxba na saameeyey abaara na saameysay cadowga wuxuu ku fakerayey in laga niyad jabo aan dib wax loo dhisanin oo aad iska dhaaftaan hawshaas oo dhan oo aad isaga u gacno horsataan ma aqbalaysan taas cadow wax ka toogi mahayno allahan wax ka toogeynaa cadow wax ka toogi mahayna xamigayna waa dhisan yahay kadib markuu cadowga oo maxamadna nagu soo qaaday ka bacdi shaqo badanaa qabaniba waa sii ballaarina hawshaayna waa sii ballaarin dhismada waa sii wadnaa ma fahante marka waxba loo joojin maayo wax loo joojin maayo mana mana mana loo nasanayo cisbitaalkiinina dib aad u dhisaysaa dib aan u dhisayna haddii ilaah raalka noqdo iminka isweydiintu waxay tahay waa sidee shaqada cisbitaalka mid ka mid a dhakhaatiirta oo aynu ku wada kulannay gudaha dhismaha cisbitaalka burbursan ayaa iiga warramaya qaybaha la burburiyey iyo kuwa haatanba ay ku shaqaynayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
hadda waxaan dhex taagannahay cisbitaalka qaybtan aan ka bilowno halkan maxay ahayd qaybtan waa qaybta ragga oo bukaanjiifka qaybkaasna waa qaybta ragga oo aan dhahay haweenka oo iyagana oo bukaanjiifka ah oo qaybtaas kale ha
marka way kala xirnaayeen miya way kala xirnaayeen derbiga udhexeeyey aad iyo aad isbitaalkan isbitaal weyn oo wuxuu ahaay oo meel walba loogu yimaado ilaa rase ilaa buurweyn ilaa jimaaca daar salaam ilaa meel walba loogu imaan jiray macnaha waa gobolka intiisa badan oo aada looga gobolka intiisa badan aada looga imaan jiray ha laakiin hadda markii gaalada ay gubtay ma la imaano oo maxaa yeelay waa alab agabkii lagu shaqaynaya iyo wixii oo dhan gaalada ay gubtay
marka cisbitaalka hadda ayuu bilow yahay hadduu bilaabaya ha qaybahaas kale dunsan ka waran iyaga qaybaha dunsan waxay ahaan qayb wuxuu ahaa farmashiye qayb wuxuu ahaa o b d oo dhakhtarka ayaa fadhiisan jiray qaybna wuxuu ahaa sheybaarista sheybaarka ayaa laabka ayaa lagu shaqayn jiray
marka maadaama meesha ay ahayd yani goob caafimaad oo bulshada loogu adeegaya sababta in la duqeeyo ama la burburiyo danta ku jirtaa maxay tahay adinku maxaad maxaad u fahamteen sababta waa iska caddahayoo dadkii waxaa waaye dhan kasta ayaa laga soo wararay oo islaamnimadii ayaa lasoo wararay dadnimadii ayaa lasoo wararay diintii ayaa lasoo wararay wadannimada ayaa lasoo wararay maxaa yeelay dadka horumarkii in lagala dagaalamo ayay kamid tahay oo isticlaalkii iyo gaaladii soo weerarta wadanka ayay kamid tahay dhakhaatiirta maadaama aad tihiin adinka mar walba idinka go-an tahay inaad ummadda u shaqaysaan ha mar walba geedaha hoostooda waan ku shaqaynaa waa ayaan hadda shuban biyuud ka dhacay magaalada oo aad maxaan ku sheegay ilaa nawaaxigeed ilaa magaalada shuban biyuud aad ka dalacay oo ilaa aday maalintii waxaan qaabili jirnay boqol konton ilaa laba boqol qof maxaa waxaan ku qaabili jirnay marka geedaha hoostooda geedaha waaweyn oo awjadiin geed talaaleyada iyo sarjibiska iyo meelahan ayaan ku qaabili jirnay intay dhooyinkan oo labada xaba ah oo hadda hal xaba inaga dhammaatay hal xaba le xoogaan oo fiican
waata marka cisbitalka wuxuu u baahnaan lahaa dib u dhis si fiican dhegaystow sida aad maqashay dagaalka maraykanka iyo maleeshiyaadka uu majaraha u hayay xasan garguurte ee lagu soo qaaday wilaayaadka dalka ma wuxuu ahaa mid lagu soo afjarayey mujaahidiinta bariga afrika mise gumaad ka dhan ah bulshadeenna muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya haddaba xalqadeenna soo socota waxaynu kusoo gudbin doonaa goobo ganacsi oo la boobay guryo la gubay iyo jariimooyin ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo cadowgu ka geystay deegaanka show iyo deegaanada kale hoos yimaada jasaaka allahu kheyran walaalka rabbaani guud ahaan walaalaha iyaga muslimiinta warkii suxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alendulus saaka waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka suxnima andulus waxaynu suurtageli waanagu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalaha iyaga muslimiinta waad ku mahadsantiin dhegeysiga warka suxnima andulus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alendulus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak